golaha wasiirada ee dowladda federaalka ee soomaaliya waxa ay shalay meel mariyeen laba xeer oo ku kala saabsanaa xeerka doorashooyinka dalka iyo xeer kale oo isna la xidhiidhay arrimaha ururada siyaasadda iyo axsaabta soomaaliya xeerarkan waxay dhagayaan soomaaliya inay aadayso doorasho qof iyo cod ah taasi oo hadda ay si weyn ugu dadaalayso dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud xeerarkan ayaa sidoo kale la filayaa inay u gudbaan labada aqal ee baarlamanka dowladda federaalka ee soomaaliya xubnaha mucaaradka ku ah dowladda uu hogaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxay ku tilmaamayaan labadan xeer mid aysan aqbali karin islamarkaana hadda aysan u muuqan doorasho qof iyo coda oo ka dhici karaysa soomaaliya marka la eego wakhtiga uu haray dowladda iyo sidoo kale xaaladda adag ee dhinaca amniga iyo siyaasadda ah ee ka jirta soomaaliya haddaba suuragal ma tahay in labadan xeer ay maraan labada aqal ee baarlamanka islamarkaana madaxweynuhu uu saxiixo xilligan oo dowladda federaalka iyo maamulada qaar ay iskhilaafsan yihiinna suuragal ma tahay soomaaliya inay ka dhici karayso doorasho qof iyo coda meelaha qaar amnigooda aysan gacanta ku hayn dowladda federaalka ee soomaaliya maxaa laga yeelayaa haddii la aado doorasho qof iyo coda barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada muqdisho ayaan arrimahaasi ku faaqidaynaa waxaana igala qaybgalaya siyaasiga cali abtidoon xalane oo horey u soo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya aqoon-yahanka axmed cabdi haadi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda islamarkaana ka mid a aqoon-yahanka ku nool magaalada muqdisho iyo xildhibaan maxamed aadam daahir oo loo yaqaano caanooy oo ah mudane ka tirsan baarlamanka golaha shacabka ee dowladda federaalka ah dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan xalana ku bilaabo xalana ee siyaasadda soomaaliyana muddaad ka shaqaysay dhismihii maamul goboleedyadan ood u joogta adigoo agaasimo guudka wasaaradda arrimaha gudaha marka aad fiiriso hanaankay wax u socdaan iyadoo shalay golaha wasiiradu ay meel mariyeen sharciyada la xiriira arrimaha doorashooyinka iyo xisbiyada soomaaliya ma kula tahay sida qorshuhu yahay dalkan doorasho qof iyo coda inay ka dhici karayso soomaaliya doorasho waxay ugu dambeysay kun iyo sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii dadka waxay u baahan yihiin hanaan matalaad oo cadaalad ah oo xor ah oo xalaal ah ee dadka soomaaliyad oo dhan ay diyaar u yihiin inay qoftay dooranayaan ayaga codkooda ay ku doortaan waayo dowladdii militariga ayaa muxuu ahayd sharciga dalka laashay oo doorashada xorta ahayd labo markii dowladdii militariga ahayd wadanka ay baaba'day oo la dumiyey waxaa lagu dumiyen waxay ahayd eex qabiil iyo dictatornimo kaliya talisnimo laakiin hadda soomaaliya waxay soo martay marxado kala duwan ko waxay soomaaliya on laysku dooran jirin awl waxaa laisku doortay carto imbigaati iyo mee meelo badan laakiin hadda waxaa laisku doortay doorashadii ugu horreysa somalia laisku doortay laba kun labaiyo tobankii ahayd waxaa laisku doortay muqdisho iskoola bulisiyo sheekh shariif iyo waxay ahaayeen madaxweyne xasan sheekh si nabad ay kula wareegeen waxaa kusoo xaqsaday muxuu ahayd xasan sheekha guuleystay haddana farmaajo xasan sheekha muxuu ahayd tartamay haddana si nabad ay kula wareegeen hadda haddana waxaa kusoo noqday madaxweyne xasan sheekh waxaan rabaa inaan kuu tilmaamo dowladnimada soomaaliya marba steb ay maraysay maadaama marba steb ay maraysay oo kontii kow laga bilaabay nabadoon laga bilaabay kontii qofood boqoli kow laga dhigay maanta in loo dhoweeyo hanaanka doorashada dadka yacni matalaadooda in gurigooda loogu geeyo ay shacbiga inta loo geeyo ayaga codkooda ay la baxaan waa guul la gaaray waxaan ku faraxsanahay haddii lagu dadaalo oo yacni sharciga waa la ansixiyey baarlamaankana muxuu ahayd sida ay golaha wasiirada u ansixiyeen muxuu ahayd haddii baarlamaanka la geeyo oo baarlamaanka ansixiyo waxaan rajeynaa aniga haddii yacni lagu fara adeego one man one vote waa la gaari karaa waxay isku xiran tahay xukuumadda hadda jirto go-aanka iyo objectiveka ay qaadato waxaan aada ugu faraxsanahay go-aanka adag oo oo muxuu ahayd madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaarihiis xamse cabdi barre ay qaateen waxaana rajeynaa go-aanada aan ku aqiinay iyo keliya adeega iyo lidershipnimada xasan sheekh aan ku aqiinay waxaan rajeynaa boqol kiiba boqol inuu ku guuleysanayo kuna adkeysan doono soomaaliyana one man one vote ay gaari doonto qof iyo cod aad baad umahadsantaa xalan xildhibaan waan ku iman doonaa laakiin waxaan rabaa bal axmed cabdi haadir dhinaciisa inaan fiiriyo axmed waxaad ka mid tahay aqoon-yahanka magaalada muqdisho jooga wax badan la falanqeeya marka markaad eegto xaaladda sidee hadda u socota iyo dooda xalana uu meesha keenay in soomaaliya doorasho qof iyo coda hadday u diyaarsantaho aadi karto maxaad ka leedahay doorashooyinka soomaaliya hadda maanta la asixiyey oo brobosalka golaha wasiiradu golaha wasiiradu ay asixiyeen markaad eegto nuxurkiisana aada fiiriso in madaxweynaha la doorto in golaha shacabka la doorto in la doorto madaxda maamul goboleedyada golayaasha in la doorto waxay ku tusaysaa qaabka u qorantahay se u dhigan tahay in aysan ahayn waxa ka tarjumaya waaqica siyaasadeed waaqica dhaqaale waaqica amni dalkeena ee dalkeena ka jira dalkeena maanta wuxuu u baahan yahay wadadii madaxweynuhu ku bilaabay markii la doortay oo ahayd xoreynta dalka qeybihiisa kala duwan ee al-shabaab ay haystaan amniga magaalooyinka oo la sugo oo sida hadda loo sugay si ka duwan loo sugo oo in siyaasiyiintii iyo madaxdii iyo wasiiradii iyo guddoomiyaashii baarlamaanada inay caruurtoodan dalka rartaan buldbuufna qaataan magaalada qayb ka xidhaan aan ahayn in la magacaabo xukuumad oo kasoo kacaysa dayniile kaxda maxaa layihahda wardhiigley hodan waa beri kasoo kacaysa dadkooda kasoo kacaan inay sameeyaan marka markii dowladdu laba lakab isku saarantahay lakab waxaa layihahdaa lakabka jiritaanka dowladnimada oo ah in dowladnimada ay gacanteeda kusoo laabato kala dambeyntii oo jaantaa runta meesha ay ka baxdo xuduudaha dowladdu ay tagto gobonimada dowladdu ay gacanteeda ay ku hayso waxyaabahaasoo dhan markay dhammaadaan ah waxaa lagu daraa quruxdu ahaa doorashooyinka doorashooyinka marka haddii la qabanayo maadaama qofkuusan meesha weligii iska joogeynin waxay ahayd in brogramka meesha koobaad laga abaaro madaxweyne xasan uu yiraahdo magafayaasha ragga loo bixiyo maamul goboleeda haysta oo doorashada boobo oo qofkii rabana kusoo saaro qofkii rabana lacag ka qaato inuu yiraahdo waxaa rabnaa sanadkan inaan helo xildhibaano xalaal ah arrintan waxay ka bilaaban lahayd inuu u yeero dadka waxgaradkaha bulshada rayidkaha siyaasiyiinta kale marka xildhibaano saxa lasoo doorto oo si saxa loosoo doorto bulshada kasoo dhexbaxday ayaa waxaa loo imanayaa doorashada madaxweynaha madaxweynahaas markaa wuxuu noqonaa qof ka turjumaya rabitaanka shacabka iyo doorashadii guud oo popular votka lakiin madaxweynaha lasoo dooranaya hadda waxay ka dhigantaa insaan u fahmay markaan akhriyey iyo qaabka loo loo dhisaan gareeyey qaab madaxweyneha hadda uu joogo wuxuu statement weyn u sheegaya wuxuu leeyahy intii hore iguma filo labadiis afartii sana hore waa igu filaan weyday marka qaab kaloo wax ku kaartaystaan raadinaya marka saasaan u fahmay iyo tii laba kun iyo laba tobanka waa ku filaan marka doodaada waxay noqonaysaa hadda soomaaliya diyaar uma aha doorasho qof iyo cod in la aado waaqiceedii maba la jooga waaqiceedii waxa weyaan magaaladan muqdisho iyo soomaaliya iyo gobolada ay ka dhiman tahay amnigooda in la sugo oo meel amniga laga soo saaro in la bilaabo doorashooyinka xildhibaanada in si xor oo xalaal ah lagu keeno tusaalayaal kale aan kuu sheega example ah waxaa ku qoran xitaa haddii saas lagu qaato doorashooyinka waxaa ku qoran sagaashankii wixii ka horreyay degmooyinka dalka lagu qabana soomaaliya sagaashankii ka hor sideed milyan ka yar ay ahayd ama toddoba milyan luqaas hadda lix iyo toban milyan sideed iyo toban milyan joogta demografics aad u bateen qaabkii dowladdii hore degmooyinka ay u magacaabi jirtay qaab oo nintooxsi ahayd oo qofku ugaan iska gaaray qaab criteria loo loo maray ma ahayn marka waxaasoo dhan waxay ku tusayaan suu khilaaf siyaasadeed oga carara madaxweynuhu asagana wixiisa uu sooga ala uga xalaadayso inuu ka indha iska indhasaabayo waaqica bulsho iyo wixii ka dambeeyey oo siyaasada dalka jira waa gartay markaan xildhibaan caanoya dhankiisa u imaanaya waad arkaysaa dooda labada dhinac mudane ka tirsan baarlamanka tahay golihii wasiirada hadda waa uu kasoo gudbay labadaas hindis sharciyeed ee xeerarka ah ee kan doorashooyinka iyo kan xisbiyada labadaba la xiriira adinkoo hadda idin imaanaya waxa baarlamanka laga filan karo inay horta dalka doorasho ka dhacdo waa dastuuri annaga burburkii kadib dalkeena soomaaliya doorashooyin kala nuucnuuce oo kala qaab ahaa la samey marba maraaxila la tijaabay marba xaaladaa la taagnaay maanta waxaan aaminsanahay doorashada ay soo ansixiyeen golaha wasiirada inay tahay mid dhaqangeli karto waxaadna ka dareemaysaa dowladeena soomaaliya maalintuu madaxweynaha yimid xukuumad maalinta lasoo dhaastay ilaa hadeertaan waxay ka ahayd go-aanay ka ahayd shaqo badanaa la qabtay oo hadda dastuurkii qodobka afraad wuxuu ka shaqaynayay ama sheegayay doorashadan noocay u dhacaysa iyo noocay noqonaysa ayuu qeexayay taas ayadoo laga duulayo shalay golaha wasiirada waxaa soo mooday shuruucdan shuruucdan maalintii baarlamaanka yimaadaan hadduu ilaah yidhaahdo baarlamaanka uu wixii ka qaldan ka saxa oo hagaajiyo kadibna waxaa ay fari doontaa in guddi la dhiso oo guddiga doorashooyinka qaban lahay guddiga doorashooyinkana xeerkii ku shaqayn lahaayeenna waa u diyaarinay markaas waxaa bilowday doorashuu dalka u diyaargaroobi inuu doorasho aada uu u jihaystay ma dhici kartaa ani waxaan aaminsanahay boqol kiiba boqol way dhici kartaa waayo maanta waxaa la socotaa dalka soomaaliya hadda imtixaan oo centralism ah ka dhacay gees ka gees hal mar ay ardada imtixaanaadka u fadhiistaan adduunyada wadamada ugu horumarsan oo boqolka milyan ah aa waxaa laga yaaba soddon boqolkiiba inay dadka doorasho usoo dareeraan aysan imaanin waayo dadka adduunka intii rabto isdiiwaan geliso xorriyad waa lama qasbayo dadka qasab ma aha inta imaan karta imaanayso soomaaliya waxaan aaminsanahay in qof walba qalinkiisa oo ku ciilbaxa muddo dheeri suganaya dadka soomaaliyeed dad badan aabayaasheen aan fursad u helin marka maanta annaga inaan fursad u heli weyno ma aha waa inaan fursad u helnaa waa inaan gacanteenna aan ku cilgudanaa waxaan filayaa insha allah iidaa kala horeyn doonto doorashada golo deegaana ugu horeyn doono dadka soomaaliyeedna aaday u xiiseynayaan doorasho inay arkaan ayadoo dhacaysa oo doorashadii ay markhaati ka noqdeen aaday u jecel yihiin laakiin xildhibaane bulshada soomaaliyeed ee ku dhegaysanaysa waxaan rabnaa bal inaan u fasirno wax ka yar laba sano oo dowladda hadda madaxweyne xasan sheikh uu joogo u haray dalkii meelo ka mid a oo dagaala ka socdaan oo shabaabkii dowladda ay ishor fadhiyaan guddiyadii doorashada oo aan weli dhisnayn haddao xeerarkii laga shaqaynayo bal isqabadsii wax ka yar laba sano sidaa waxaasoo shaqooyin lagu qaban karaa amniga in lagu xaqiijin karaa
haa walaal waa lagu qaban karaa waqti fiicanaa la haystaa muddo sanad iyo bar ka badanaa la haystaa sanad iyo barkaasna waxaa lagu hagaajin karaa wax badan oo hadda inta la qabti ka badan ayaa lagu qaban karaa hadda waxaa moodaa in la sii daadegaayo buurtii la fuulay meesha ugu sarreysa la koray hadda hoos loo sii daadegayo markasna degitaanka fuulista way ka sahlan tahay hadda xeerarka in la sameeyo waxay kasoo bilaabatay may laba kun iyo labaatan iyo saddexdii markii golihii wadatashiga qaran isu yimideen ayay kasoo bilaabatay arrinta hindisaha ka dhalatay kadib waxay noqotay jabtar dastuurka in wax laga sameeyo dastuurka waa laga soo shaqeeyey dad badan wadahadallo badanaa la sameeyey oo dadkii soomaaliyeed oo diidanaya lagu qanciyey in badanoo kamid waa lagu qanciyey inta hadda dhiman waxaan aaminsanahay in lagu qancin karo markastana wadahadal waaye dowladnimada meesha iskama ooleyso waa sii shaqaynaysaa dowladnimadii aan intaan kasoo heshiin meeshaan hataa lama dhehayso laakiin dalka iyo dadka iyo madaxda waxaa ka go-an doorasho waqtigeeda ku dhacda inay dhacdo mar haddii guddigii doorashooyinka la sameeyo oo baarlamaankana guddiga ansixiyo u gacan taago kadib wax haddaa haray oo kale maba jirtaba kalena waa ku imaanaya axmed markaan dhinacaada soo fiirin doonaa markii aad eegto hanaanka hadda soomaaliya ay ku jirto doorasho qof iyo codaal la aadayaa la yidhi waadna ogtahay xaaladda siyaasadda ee maamul goboleedyada dowladda dhexe u dhexaysa markii xitaa laga yimaada dhinaca amniga adiga waxaad tiri doorasho looma diyaarsano haddaan markii aad fiiriso meelaha qaar doorashooyinaa ka dhacay puntland oo kale tusaale loo qaadan karaa miyaana la oran karin meelaha amniga ahba dowladda tusaale ay u noqon kartaa inay doorasho ka qabato oo ay muqdisho iyo deegaanada kale ugu horeeyaan horta waxaan jeclaan lahaa xildhibaanka inaad weydiiso su-aasha ah isaga hadda waa xildhibaan xildhibaannimada suu kasoo helay ma lacagu bixiyey markuu xildhibaanka soo qaadanayay mise qofka meesha maamul goboleedka marka haysabaa ugu deeqay ma in in la weydiiyay ahayd macnaa adi inaad su-aashaas inaad weydiiso su-aashaas waxaan u sheegaya aan shacabka raa soomaaliyeed oo rabaa inaan ateshkooda kusoo jeediyo in xaqiiqada soomaaliya maanta ka jirta ay tahay xaqiiqo kow meelaha bilowga ah in laga bilaabo ay tahay oo dadka xor lo oo dadka loloo ogolaado inay qofka matalaya soo doortaan oo nin magafahan uusan meel u fadhiyin lacagna aan laga rabin uu dadka intuu tago oo maxaa layihahdaa ka kambeyn garaysto ka hor oleeyo ay yaqaanaan shaksiyadiisa wanaagiisa iyo wuxuu u qaban doono ay saas kusoo doortaan kriteriyadaas la raba horta in laga bilaabo asaasiyaadka arinta kale sheegayso puntland dee puntland requirement-gii ama waxyaabihii laga rabay buuxso oo amni meesha inuu ka dhaco marka hore baan kaala aan kaala hadlay marka dalka dhan puntland iyo somalilan oo kale in laissoo wada gaarsiiyo oo markaa la yihahdo maxaan doorasho qabsan karaaba ay ahaan lahayd xilligeedii ma lama gaarin middan kale doorashada kaba soo qaadba saaxiibaday sii sheegaan doorasho soomaaliya hadda in ay gaadho dowladnimada ay soo ay soo ay soo ficnaad war tusaaloo kale hadda laba sanaa dhiman labada sanaa dhiman ma dhaqaalihii doorashadaa la ururinaa ma axsaabtiibaa restruction isku samaynayso isdhisaysa ma waxa weyaan doodii siyaasiyiinta kale ay qabeenaa dhammaani see loo qabana weyaan su-aashu marka xitaa farsamo ahaan markii loo loo loo yimaado arrinta markaa meesha ku jirta oo muhiimka waxa weeyaan maamaa soomaaliyeed oo waxaa jirta ahaa ma waxaan guuraa taakaan guuraa mise tabar baan guuraabaa jirta waxaa la yidhi tabar aan guur war wadadaas wada hadda oo noo furan maahna wadada noo furan waxa weyaan xildhibaanada in oo madaxweynuhu uu fursad u siiyo in maamul goboleedyada laga leexiyo dadku ay saxa usoo doortaan qodobka kaleo meesha raba inaan ku daro waxaweyaan xisbiyada waxaa lagu soo koobay saddex haddaa aragto dal doorashooyinkiisa iyo xisbiga lagu aaminayo waa road to dictatorship baa layihahda ama wadada lagu tago keli- keligii talisnimada layihahda sababto waxa weyaan xisaabtu laba qaab bay ku samaysmaan mid waxa weeyaan muddo dhaqan soo jireen ah oo intay xisbiyaal badan samaysteen laba ay ka soo baxday oo tusaale kale laba- sida maraykanka kale oo republicanka iyo dimuqraatiga laakiin ugu hore maraykanka xisbiya badan oo kale ka jira liberal la yihahda t party ka jira laakiin sababta usoo bixi lahay inuu cadaadis sistamaha mujtamac u codeysan lahayn kuwana waa kuwa yurub ka jiro ahaa oo waxa re- proportional representation u ahaa xisiya- xisbiyaal aad u ta- u tiro badan oo qolo kastaba intay codka ka hesho thresh order meel loogu talagalay ay- ay- ay kusoo baxdo laakiin hadda qaabkan laleeyahay saddex xaal waxayna soomaaliyana cultureka aan leenahay oo qabiilka ah oo multiplicityga ama kala fogaansha kala duwanaanshaha iyo dadku inay qabiilo kala duwan yihiin maba u suurtagelaysa marka inta la isjiijiidayo oo qolooyin aysan raacayaan cultureka oo samays waqti kale noqon marka waxaan hadda meesha ka socdo waaqica ma aha soomaaliyan oo ma fiicno laakiin sababta maxay tahay waxaa loo sameynaya mataqaanaa qofka baawarka jooga iyo tiimka baawarka jooga ayaa shaati ah u tahay waana soo tusheen
waa gartay Eh, weli eh, dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka faaqidaada oo toddobaadkan aynu ku eegi doono doorashooyinka soomaaliya eh, ama aan ku eegeyno doorashooyinka soomaaliya la rabo inay ka dhacaan ee la qorsheynayo Eh, agaasimo xalane mar kale ayaan dhinacaada soo aadaya axmed waxa uu ku doodayaa marka la fiiriyo qaabka hadda soomaaliya u taalla somalilan oo kale gooniya u taagan tahay eh, doorashooyinkeedana idaa qabsata puntland oo kale waa amni koonfurtan kale soomaaliya xitaa xasilooni siyaasadeediisa ogol ma jiraan axsaabtiina waxaa go-aaminaya xeerkii shalay la meelmariyey tusaalaad u ahayd eh, galmudug markii la dhisayay hirshabeelle iyo agaasimaad ahayd oo wasaaradda arrimaha gudaha joogtay soomaalidana waad la socotaa marka wax loo dhisayo doorasho la aadayo dhibka laga marayo ma kula tahay sidaad wax u sahlanayso adigoo weliba soo shaqeeyay inay kula fududahay bismillahi raxmaan raxiim een, horta hore waxaa la rabaa soomaalida waxay tiraa waa waa yeelwaayo waa aniguna is yeelyeelayn Ee, guddi doorasho hore loo sameeyey waxaan wax nagu cusub ma ahan Ee, xeerka doorashooyinka waa la sameeyey Ee, qaabka doorashooyinka loogu imaanaya waa la sameeyey dokumentigan wax dokumentida hoo meel yaallo inta la fiirsho lasoo qaado laga shaqeeyo si fiican looga shaqeeyo waaye Een, marka aad fiiriso soomaaliya ama dadka soomaaliyeed waa genotypically waa dad furfuran indho furan maskax furan karti furan capacity u leh inay wax fuliyaan tusaale waxaan kugu soo qaadaa lixdanka dowladnimada markii annaga aan qaadanay waa dalkii ugu horeeyey oo doorasho one man one vote ka dhacday ayay noqotay soomaaliya tusaaleyna caalamka u noqotay africay tusaale u noqotay kutayshay badatay soomaaliya haddana dagaal civil war ka dhacay oo militarigii ninkii kaligitagaha markii la raday kadib intii lasoo maray marxaladii lasoo maray markaad step by step a- aad aad u fiiriso waxaa kuu soo baxayo tusaale ahaan markaan kusoo qaado Eh, madaxweyne xasan sheekh markuu imaanayay wax federaala ma jirin absolutely wax federaala ma jirin puntlandna taagneed iyo somaliland sheeganaysa inay gooni u goosato ayaa taagneed keliya wuxuu diyaariyey federalismkii wuxuu dhisay eh, koonfur galbeed uu dhisay jubbaland uu dhisay galmudug uu soo dhisay eh, hirshabeelle uu soo dhisay eh, yacni waxaa la dhihi jiray eh, eh, hooyada federaalka waxaa la dhihi jiray puntland xasan sheekh madaxweyne xasan sheekh wuxuu noqday eh, aabihii federalismka markii asaga sameeyey federalismka ka hor maysa jirin kudhacuu yeeshay garayo- garashou yeeshay go-aanuu qaatay haddana markuu soo noqday barnaamijkiisa oo oo siyaasadda waxaa ku jihaysnaay inuu khawaarijka mu- oo- oo- oo- shabaabka waddanka oo ku xoreeyo inuu waddanka one man one vote gaarsiiyo eh, yacni in dalkan xasilooni siyaasadeed uu kusoo jiheeyo hadda waxaa moodaa inuu yani barnaamijkii ama programkii uu yani isku soo sharaxay inuu ka shaqeynayo waa wuxuu usoo istaagay kana go'naatay asaga iyo ra-iisul wasaarihiisa in doorasho qof iyo cod la gaaro oo loo geeyo dadka hanaanka dowladnimada in dadka loo dhoweeyo dadka ayaga waxooda ay doortaan qoftii mathala lahayd ayaga ay rabaan inay doortaan waana waajib muqadasa waxyaalihii uu kusoo kambeegarayay ay kamid ahayd waxaana waxaana rajaynaa madaxweyne xasan sheekh iyo tiimkiisa inay ku guuleysan doonaan barkee agaasimo Si dad- xalane ha.
agaasimo xalane waxaad soo hadal qaaday amnigoo kale in dowladdu wax fiican ay ka qabatay oo doorashada la qaban karo waxaa tusaale kuugu filan ee wixii ka dhacay liido oo dad meel isugu yimaada amnigooda sida loo xaqiijin kara xataa su-aalaa imaanaysa ma la dhihi karaa agaasimaha ama siyaasiga ee xalane meel baa u cad meelna waa ka madowda soomaaliya oo civil war ah intaasoo sano muxuu ahaay to- xasilooni siyaasadeed aanay jirin yacni haddii qarax meel ka dhaco lama dhihi karo dhibaataa dhacday xamar waa ogeed waxyaalaha ka dhici jira maanta xamar waxyaalaha ka dhacayo dagaalka xamar laga bilaabay ayaa ilaa alkac iyo hob iyo waxaa lagu tegaa si nabada si nabadaha lagu tagaa anaa kamid ahoo tegay inta ka baxay ilaa xaradheer ilaa hobyo tegay yacni nabadgelyada soomaaliya yani waa lagu noolahaa meel fiicanay timid amnigana boqol kiiba boqol wuu fiican yahay waxay u baahan tahay ku dhiiranaasho iyo in la fuliyo dalka wuxuu u baahan yahay eh, dad geesinimo iyo hogaamin dhaba u fuliyo waxaan waxaana rajaynaa madaxweyne xasan sheekh wasaarihiisa way ka go-an tahay waana la fulinaa amnigana waa lagu qaban karaa markee ciraaq oo naga darnaan muxuu ahayd lagu sameeyey doorashaa ka dhacday eh, meelo badan ay ka dhacday yacni eh, in lagu bambarsimoodo amniga maantay maantay guulo badanaan joognaa waana aad gaarnay, waana caddahay aad umaadsan tahay xildhibaan caanoy haddii aan mar kale adiga dhinacaada soo jaleeco waad arkaysaa dooda aqoonyahanka axmed cabdi haadi oo kale ay qabaan oo la leeyahay waaqica soomaaliya umaba diyaarsanay doorasho noocaas in la aado iyo xisbiyada xitaa qaabka loo qoray iyo doodan eh, doorashada la xiriirta aqoonyahankii soomaaliyeed ee sidaa u fakeraya dhalinyaradii baarlaman ku jira tahay ee golaha shacabka fadhisay oo matalaadii dadka lahayd doodan xaggee geynaysaa aniga waxaan ahay dadkii lix iyo tobankii kuraasta raadsanayay waa tii labiyo tobankii odayaala qoraayay een, ugaas ama dhaqan ama nuucu raba ahaada ayaa qoraay odayaala qoraayay oo gacanta ku hayay laakiin lix iyo tobankii waxaa layidhi doorasho dadbanaa jirto ana aragti kama aanan haysan fikir kama haysan cid noo tababartay ma jirin training cidna siisa ma jirin laakiin een, falilaahi alxamdu waa la qabsanay maalintaas dadka kontonka ruux ahay oo annaga kursigeena dooranayay waan weyne lama heli karin waayo askar iyo dad dowladda u shaqeeya la qoraayay laakiin hadda laba kun iyo labaatan iyo labada tii hadda doorashadii hadda dhacday dadku waa usoo kala dudaayeen waa la isku dilaayay aadaa loo imaan dad shicibba oo magaalada jooga arday ah oo meel walba jooga oo macalimiin ah oo ganacsato ah ka qayb qaadanaya taas waxay daliil u tahay in dadka soomaaliyeed ay uheelan yihiin in oo qofkii matali lahaayay bulshadooda madaxweynahoodii iyo maxaad ii sheeg xildhibaanadoodii iyo dowladoodii hoose cid walba inay doortaan ay uheelan yihiin een, mana diideyso saaxiibkay hadduu maxayd ii sheeg haadi uu ka qaba shaki ka qabane insha allah waxaan rajaynayaa dadkii laba kun lix iyo tobankii dhahayay wax dhici kara ma aha markay dhacdayna yidhaahdeen een, waa dhacday laakiin ani waxaan rabaa walaalow doorasho dadban dambe looma laaban karo aniga waxaan ahay tusaale nool marna waa ku guuldaraystay marna waa ku guulaystay kursiga laakiin hadda ma raba ani doorashaas in loo laabto doorasho ah aniga dadkan matalaya qofka arriminaayo oo uu dhahaya ama bax waa lagu siinayaa ama diyaarad ma soo raaci kartid soo igama fiicno dadkayga soomaaliyeed inaan ka nasiibsado oon ka kaabeyn gareeyo oo nin dhallinyaro ahay waxqabadkayga iyo waxtarkayga iyo ummadda waxaan u qabanaya iyo meelahay ka ooman yihiin iyo waxyaabaha baahidooda intaan u sheego oon xisbi galo oon kaabeyn gareeyo oon kursigeedii kusoo helo soo annataas waxay i tahay sharaf dadka i doortayna waxay noqonayaan dad aniga i doortay oon kursigoodii ku khasaaraynin laakiin kursiga markuu qofka arriminayo uu yidhaah adiga iska bax een ma mudnid een qof kaloo socda kaale imow ma taasaa ilaahan kugu dhaariya aan ku laaban Ee, karnaa waa- dalkan dowladda ugu sii ahaan karnaa waaqicad ka hadlaysaa wax hadda taagan laakiin marka laga hadlaayo dadaa isku soo baxaya kambeynaa la samaynayaa magaalooyinaa laga ololeynayaa iyo soomaaliya sidai hadda kuula muuqatay axmed waxa uu ku leeyahay doodiisana ay dad badan la qabaan saaxiibaday oo xildhibaanka uga horeeya waaqica maanta ma arkaan waaqicas miyaadan u jeedin een ah, had deertaan kambeynka lagu jira hadda waxaan arkayn maalin hore madaxweyne murashax madaxweynaha maraykanka een ah, asagoo khudbeynayo ii sheeg in oo xabad lagu soo riday oo xataa asaga khatar gelisoo dili tagtay fiiri wax kasta waa in loo bareeraa ani had deertaan waxaa arkaysay madaxweynayaasha maamul goboleedyada qaar ka mid ah intay soo dhex maraan magaalooyinka ah, markay soo dhex maraan waxaa isu imaanayay meelihii hadda shabaabka lagu xoreeyey bilo ka hor ay haysteen tusaale waxaan usoo qaadnaa cali guudlaaba jalaalaksi iyo maxayd ii sheeg halgan iyo waxaa soo bax ama ceelbaraf ama een aadan yabaal ama meelaha markuu maraay m- waxaa soo baxay dad oo dhowr kun iyo shan kun toban kun lix kuna soo baxaysay waxaan aaminsanahay in la isku soo bixi karo taasoo waqti badan la joogayo tan codka la ridanayo iyo dadka seminaar la siinayo waxyar waa amnigana waa la sugi karaa oo amniga maxay ahayd ii sheeg hadda xamar inta alxamdulilah aan nabad haysanay een, labada sano xasan madaxweyne xasan sheekh joogay waxaan u malaynaa qaraxii ugu weynaayay laba qarax hadeertaan la sheega wax yar ma la rabo Een, zoobe iyo waxay ahaayeen kii habeen horliyado laakiin alxamdulilah meeqaa la fashiliyey meeqaa wiilasheenii oo jididka taagan ay isu dhigeen oo qarxday meeqay fashiliyeen meeqaa kii wadi ayagii lasoo qabtay oo inta la geeshuuto xukumay meeqaa kam marka alxamdulillah horumaraa la gaarayaa waxaana aaminsanahay maanta sanadkan meel ka sokayso doorasho one man one vote eh een, ama one person one vote eh meel ka sokayso oo loo laaban kara ma jirto waa tahay eh, axmed haadi ayaan dhinaciisa aadi doonaa axmed eh, dooda kaa hor imaanaysa waxaa laleeyahay sida xildhibaankuba uu ku doodayo waa lagu daalay doorashooyin dad gooni ah oo kooban ay maamulayaan oo musuq maasuqeeda uu fara badan yahay dadka soomaaliyeed in wax laga dhex raadiyo wax ka hooseeyo lagu qanci kara ma jirtuu leeyahay adiga waaqican si ka duwan mau arki kartaa horta ee, soomaaliya doorasho oo laga madax banaanaanayo makafayaasha iyo oo maamul goboleedyada hadda loo bixiyo qofka ama lacag ka qaata ama inuu qof kale u codeeyo kusoo saara ee, waa loo baahan yahay iyo kuwan hadda qaabka ay usoo dhisaan garanayaan oo wax dhan dhisaanka hadda doorashada u- ay ay usamaysan tahay maaha dhisaan dan soomaaliyeed waa dhisaan madaxweynaha ay- inuu kusoo laabta asaga marka laha mar laba kun iyo labiyo toban lix iyo tobankiina saasoo kale u sameeyey laakiin nasiib dara asagana waa ku khasaaray soomaalina waa way way ku khasaartay Ee, saaxiibka xildhibaan xaalan maad ii weydiin suu kusoo baxay su-aashaas inaad inaad ii weydiisay ahayd laakiin doodda waxa weeyaan ee, soomaaliya dhibaatooyin dhibaatooyinka ugu weyna ka jira waxa dhibaatooyinka ugu weyna ka jira waxay yihiin in oo aan runta la isku sheegin waxay soomaaliya ay la burburtayna waa run run run la-aanta weeyaan tusaale haddaan haddaan ku weydiiyo kuu sheego ee, doorashadii labada kun iyo labiyo tobankii la qabtay oo la looga baxay ee, kumeelgaarka waxay ka ficneed doorashadii laba kun iyo maxaa la yidhaahdaa ee, lix iyo tobankii la qabtay waxay ka ficneed doorashadii laba kun iyo labaatankii la qabtay waana kuu justify garayna odayaasha dhaqanka boqol iyo soddon iyo shanka oday oo dhaqan authentic-a aba dadka soo siinayaba qaabka lagu soo dooro dadka waa yaabi marka xataa waxaa fiican qaabkii kalaanka la yaqaano halka qof wax la siinayay oo odayga dhaqanka xitaa odayaasha waa ka xishoon jiray jufooyinka marmar ay kala ridin jireen oo horta ka ficna dhisaankan hadda lagu socdo marka waxaa leedahay in wax sida hadda loo maareynayay iyo sidan soo socotaa ka dhib badan sida maadaama odayaasha wa- waxa weya waxa kuu sheegaba tii laba kun labiyo tobankii baa ugu fiicnayd maxaa yeele aan ku iri odaygu markuu eh, kal qof cid siiyo cidda kaleuba siinaaba fursad u siinaa dadku dad kartilaaba ku tartama laakiin meel madaxweyne maamul goboleed iyo madaxweynaha eh, jamhuuriyadda federaalka ay rabaan labaduba qofkii u codeyn laha keliya kriteriada ay ka fiirinayaan ah, horta aan- aan soomaaliya aan joognaa marka waxaan waa iska samaysana horta waxaan ima soconaya anaa kuu sheegaya oo dee mucaaradka iyo caqliga saliimkana waa diidaa laakiin dalkana waxaa ku socda maaragtay dhiig baxaa ku socda oo dadka spiritka ama ruuxda stateku ruuxa ku dhisan yahay maalowta markii dadka liida lagu laayay hay-adda gargaarka ee, waxay soo soo saartay ee, nambaro dadka in lagu caawiyo ay tahay waxay noqotay riwaayaday noqotay joog waa baraha bulshada o dhan dadka waxay yidhahdeen maxaa yeele dadka statekiiba ma ku kalsoonaba trustigii ama ka- ama ama ama kalsoonidii ma jirto marka madaxweyne waxay ahayd inuu kalsoonida dadka iyo trustiga iyo inuu ka shaqeeyo asaga inuu dhaxal ka tago legis soomaaliya fond father u baahan tahay laakiin hadduu ka fikiro shantii sane afartii sane hadda aan joogay iguma fileen shan- aan raadsanaa khasaaraha iyo meesha ku dhamaana waa la yaqaanaa this is waxaa la yihahdaa the road to afghanistan aa la yihahdaa waa xamiid karsaa wadadiisa
waa tahay eh, waad ujeedaa kalsoonidii dadka maqan eh, sida axmed ku doodaya wuxuuna ka mid yahay aqoonyahanka caasimadda muqdisho jooga Eh, sidee kalsoonidaas loo dhisi karaa Eh, dadka axmed oo kale oo bulshadii la raba inay la hadlaan eh, aqoonyahanka ayaa sidaa aaminsan miyaanay ahayn doorasho intaan laga hadlinba kalsoonida dadka in la dhisxalan doorasho dadban waa waxaa waaye waa corruption miiran waxaa waaye tan tan cusuba hadda la aadayo asigaa walaac ka muujina oo leeyahay Maya.
tanaaba ka dhib badnaan Ma- doonta ma ka dhib maya waxaan ka rabaa doorashada ta- tan oo orday waa da- midda dadban midda dadban waa ay xasho waa corruption waa dhibaato waa kala fogaansho for example tusaalaan kusoo qadaa aniga hadda beelaan ka dhashay xaqa on leeyahay inaan wax doorto leena doorto qofta xaqa doorashada dad badan oo xaq inay wax doortaan ama la doortay u leeyihin waxa la ordaan waxaa waaye qofta inay ama wax doorato ama la doorto Waxa- waxa socda hadda magacabista socoto ama kii eh, 2012 ha noqoto ama muxuu ahay doorashadii kuxunta 2016 ha noqoto ama tii ugu dambeyso 2020 ha noqoto waxyaalahaas oo dhan gudoomiyaha madax- do- madaxweynaha dowlad goboleedeedka ayaa qofta uu raba soo qoranayay qofta uu raba ka- ka dhiganayay xididnimo walaaltinimo saaxiibtinimo corruption musuq maasuq iyo waxaas annaga waxaan rabnaa soomaaliya haddaan nahay in laga gudbo corruptionka fa- fa- foolxumada badan leh oo doorashada dadban oo loo gudbo hanaan doorasho one man, one- one su-aasha vote.
usoo laabo kalsoonida dadka sidee loo dhisay kalsoonida waxa weeye, haddii aad qoftaa rabto adiga aad dooran karto oo xaq ah u leedahay in lagu doorto waxna aad doorato oo hanaanka dowladnimada iyo doorashada loo dhaweynayo dadkii shacbiga ahaa oo qof la arko gurigeeda iyo dowladeeda iyo ceelkeeda loo geynayo kalsoonida kaloo la la raadinayo ma waxaa waaye in nabadoon uu kusoo qoro oo corruption uu kusoo qoro miyuu raadinayo waa saaxiibkay
xalana waan kaa dhexgalay maya kaa dhexgalay waxay yidhi raadinaa saaxiibkay ciyaa la hadlaysaa horta annaga soomaaliya wada joognaay Soomaaliya wada may wax yaraan sugi soomaaliya wada joognaa Soomaali- aga- agaasimaas maya waaqicaan ka hadlayna yaa la hadlay waaqicaan ka hadlay waaqacaad sheegay soomaaliya kama jira soo dadka muwaadiniinta oo lala hadlayo oo barnaamijkan dhegeysan doona markay ku dhageystaan soo inay og yihiin ma ogid xaqada meesha ka jirta waxay sheegay inay kala duwan yihiin orahay nina suku dhaag nina suku qaaday soomaaliya doorasho waa ka dhici kartaa ee, qoftana ayada xor ah doorashadeeda inay muxuu ahaayeto codkeeda inay dhiibato laakiin inuu nabadoon iisoo qoro ama kaabqabiil iisoo qoro inay shacbiga gabadha sidee toban jirka iyo wiilka dhallinyarada hoo maceelka joogay inay dadkooda doortaan oo xaq dowladina way ku dhiiratay madaxweyne xasan sheekhna waan uga mahadcelinaynaa geesinimada waxaana leeyahay ama aan aaminsanahay founder of yani soomaaliya waxaa la yidhi, anwar cabdulla cusmaan waxaa la yidhi aabihii ugu horreeyey oo afrika muxuu ahaayeeto oo doorashada u noqday xasan sheekhna waxaan rajeynaya inuu noqdo aadan cabdullahi cusmaan oo labaad inuu noqdo doorashada soomaaliya ka dhab ayaan rajeynaya bidnillahi alkariim waxaa laga hadlayo xeer iyo xaaladba waa ka gudbeen waxaa laga hadlayo xildhibaane sidaad ujeeda waa kalsoonidii bulshada ma la abuuri karaa intii aan doorasho la aadin markii aad barbar dhigto sidii aad kusoo baxday ee axmed doodiisa oo ahaydna maxaa ku macnaan kartaa een horta kalsooni ka weyn maa jirto waxa cabashada ugu weyn oo soomaalida ay ka cabanayso waxay tahay kursigeennii waa la xoogay kursigeennii annaga ma dooranine waxaad doortay ree hebel een waxyaabo noocaas aha lagu andacoonayay laakiin maanta markii la yidhaahdo war madaxweynihii adaa dooran karo xildhibaankaadii adaa dooran karo cid walba adaa dooran kara marka la yidhaahdo qofkii loo geeyo awooddii loo dhiibo maxaa u dhiman Wax- karsoor karsoorkaa laisku haystaa iyo meesha wax lagu kala go-aaminayo codka waa la dhiibtay maxaa ku xilya meeshaasoo meesha dood ka golihii wasiiradii waa ka soo gudubtay baarlamaankaa loo keeni doonaa baarlamaankana waajib xuquuqi oo uu leeyahay dastuuri uu leeyahay oo inuu ka guto eh meelihii uu arka in laga saxa wixii in lagu siyaadiyo uu arko ilen waa laba boqol iyo toddobaatan iyo shan xildhibaan oo soomaali min jaha ilaa jaha matalaya meesha joogo sharcigaas inay sharci fiican oo aragti fiican ku dhisan oo habaysan ay ka sameeyaan dabadeed wa- waxaa imaan doona guddi doorashooyinaa la dhisi doonaa guddi doorashooyinka soomaaliya doorashada ka suurtogeli karta noocay ugu suurtogeli kartaa noocee loo qaban karaa deg degaa nagu jiro annaga tignikaalaa dhiman dadkaas tignikaalka ah aan ka warsugno ani waxaan leeyahay wadankan wuu dhaqaaqay wuu socday waxaa dhici doonta insha allahu doorasho qof iyo cod ah loo siman yahay xalaal ah sharci ah qofkii maanta rabo taas inuu wax ku helin haddee ma ogtahay maanta waa tiro badanahay iyo waa tiro yarahay beriyaha lagu arka haddaad tiro badan tahay haddaad tiro yar tahay kanad haysta kursi haweenin marka waxaan aaminsanahay in maanta wadadii cadaaladda iyo wadadii xaqa dad badan oo dulansanayay oy heli doonaan xuquuqdoodii laakiin dadkayga sooma bixin shalay dadkeed isma diiwaan gelin haddaba waa kaasa waa laisdiiwaan gelinayaa waa maxayd wacyigelin ma dhinno marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed waxaan ugu dardaarmayaa inay doorasho qof iyo cod ah la aadi waa la dhaqaaqay jidkaas yaan lagaaga hormarin ugu dambeyn axmed ee, doorasho dadban in soomaalidu ka daashay laiskuma diidanaa xalkaa sidee kugu muuqdaa ugu dambeyn anu horta waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeedn dhegeysanayo sharafta lagu sheego doorashadani eh, ma soconayso oo dee dadkii stakeholderska ahaa iyo waaqac labada waa diidayaan iyo caqliga salimka oo caadiga qof caadi hadda haddii loo geeyay inuu joog tahay waa la dareemaya ama kaftan iska tahay wax iska rawaad laakiin waxaan aada uga xumahay soomaaliya oo dhiig baxayso oo al-shabaab dhallinyaradeeda u- ay leynayso in niyad xumadii madaxweynaha soomaaliya oo b h d ah inuu sii sii sii sii wado kor uu usii wado oo dadku niyadduusan usan u qorxin marka soomaaliya waktigeeda isqabqabsi ayay ku dhammaan doontaa iyo doorashadii oo aan suurto gelin marka waxaan isleeyahay weli madaxweyne waqti waa haystaa waa nin oday ah ee fariimo badan hala gaarsiiyo dadka waxgaradka ah aan loo sacbinin madaxweynaha warwadeynta cultureka dhaqankan u yeelanay ha laga dhaafo siyaasadeena soomaaliya mana dhacaysaan kuiri doorashada noocaasa waana waxaan ognana ognahay ugu dambeyn xildhibaane ee, xalka maxaad ku tilmaamaysaa aniga xalka waxaan ku tilmaamayaa dadka soomaaliyeed een waa loo hiiliyey maan- ee shalay markii golaha wasiirada soo maray sharcigan dadka soomaaliyeed waa loo hiiliyey insha allah annaga ka gola shacab ahaanna waan u hiilin doonaa midda kalena waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed dalkan meel aan doorasho qof oo cid ahaynin ma rabna inuu hubanti la-aantii shalay uu galo magaalada dhexdeeda beebooyin iyo qoryo waaweyn laysugu qaatay magaalada laysku garaacayay ma rabna tii oo kale inuu dhaca waxaan rabnaa inaan cod ku soo baxno ama inaan cod noogala adkaadoon ugu tagno xildhibaan ee, caanooy axmed cabdi haadi iyo xalane oo siyaasi ah oo mahadsantihiin intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa guud ahaanba barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan idila socodsiinayay anigoo cabdilcasiis bar